sheekh cumar saalex madoobe oo ka mid ah culimmada magaalada beledweyne ayaa bulshada iyo hay-adaha samafalka ugu baaqay in hilibka awdixyada lagu caawiyo dadka danyarta ah intaa lagu guda jira maalmaha ciida maalmo ma jiraan camal saalix la qabto oo ilaahay agtiisa loogu jecel yahay maalmahan kuwaan ah oo ah bisha dilxija tobankeeda hore saxaabadii markaasay dhaheen rasuul ilaahay ou jihaad la qabta xitaa oo waddada ilaahay lagu jihaadtama iyagaa ka fadli badan maalmahan camalka la qabta nabiga markaasuu yidhi walal jihaadu fii sabiiliillah xitaa jihaad waddada ilaahay lagu jihaadtamo maalmaha camalka la qabta ayaa ka fadli badan ayuu nabiga yidhi ilaa rajul baxay naftiisa iyo xoolihiisa jihaadka ku saaray waxna aan ka soo laabanin xoolihiisina aan soo laabanin naftiisana ay soo laabanin ma ogi marka maalmaha walaalayaal sidaas khayrka badan oo ilaahay isna soo gaarsiiyey ee barakada iyo fadliga badan ay ku sugu yihiin waxaa nagala rabaa marka acmaasha wanaagsan oo dhan inaan qabanno hadday sadaqo noqo laheyd hadday noqo laheyd salaad hadday soom is noqo lahaa haddaa qur-aan akhris is noqo lahaa haddaa islaax bayna naas ay noqo laheyd wixiiba acmaal saalixa oo dhan hadday tasbiix iyo adkaar iyo xusid ilaahay ay noqon laheyd inaan intaasoo dhanba aan laazimno oo aan la nimaadno ayaa nagala rabaa waxaa noo xiga maalmaha maalmaha tobanka ah maalintii ciidda iyo ayaamu tashriiqii ka dambeeyey maalintaas ciidda ah dadka ilaahay uu siiyey xoolaha iyo dhaqaalaha waxaa ay mudan yihiin laga rabaa oo ay maaragtaa ay saaran inay udxiyeystaan oo xoolo ay qalaan xoolahaas iyo udxiyadaas iyadana fadli badan ay leedahay masaakiinta in la quudiyo guryihii maaragtay dadkii dirsaalka ahaa la gaarsiiya oo maalintaas muslimiinta dhan farxadooda iyo laga shaqeeya nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi axabul acmaali ila allahi suruurun tudqiruhu calaa muslim ow takshifu canhu kurba ow tadrudu canhu juucan ow taqdi canhu daynan nabiga waxa uu yidhi acmaal la qabta ilaahay agtiisa waxaa loogu jecel yahay qof walaalka muslim ah oo inaad farxad gelisa qalbigiisa aad farxad gelisa ama dhib aad ka faydo ama ahayn baahi haysa aad ka qaado oo aad ka celiso ama deyn saarneed ama deyn lagu lahaa aad ka gudto taasaa camal la qabta ilahay agtiis loogu jecelyahay ayuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa laga rabaa masaakiinta in la quudiyo oo nagala rabaa intii awoodda ay tahay la quudiyo oo la cuno siiyo iyadana waa waxyaabaha ilaahay looga dhowaanaya ayay ka mid tahay subxaanahu watacaalaa si guud insha allahu tacaalaa anugu wada shaqeyna farxadda muslimiinta guud ahaan si gaar dadka masaakiinta iyo ducafada ah laga warqabay iyo aytaamta iyo ilmaha maaragta araamilada iyo guud ahaan dadka masaakiintaan iyadana in laga warqabo hilibka udxiyada ah ayaa la qalaa maalinta ciidda carafo iyo saddexda maalmood ee ka dambeeya ciidda iyadoo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka danyarta ah ee aan awoodin in ay soo iibsadaan xoolaha udxiyada